bismillahi raxmaani raxiim cabdiqadir waa ku salaamay adiga iyo howlwadeenada idaacadda kulmiye iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo meel walba idinka dhegaysta runtii balaha wasiirada hadda la dhisay oo tiradu ay tahay lixdan iyo toddobo waa golo ballaaran anugu dee waxaan ka aqaanaa oo aan soo wada shaqeynay toddoba ka mid ah toddobadaas ka mid ahna waa waxay ahaayeen ama waxay yihiin dad wanaagsan inta badan soomaalidu waa waxay sheegtaa dadka xun oo dee la bumbuuriyaa laakiin dadka wanaagsan lama sheego anugu dee waxaan rabaa inaan ka faaidaysto fursaddan oo aan magacaabo dadkaas anugu aan aqaano oo wanaagsan waaa waxaan ko leeyahay ama de maxaan ku yidhaahdaa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan caynte oo aan muddo dheer isnaqaano oo nin aqoon-yahana karti badan leh meelo badan oo kala duwan ka shaqeeyey hawsha loo xilsaarayna aan hubo boqol kiiba boqol inuu si karti leh oo soomaalinimaha uga soo bixi karo jenaraal diini cabdiqaadir shiicali diini oo aan soo wada shaqeynay oo hadde afartan sano in ka badan khibradda ciidamada ku leh soomaa nin soomaali wanaagsan oo karti iyo hufnaan iyo wadannimo leh isaguna dee hawshii u yaqaanin baa loo loo magacaabay zahra cali samatar oo aniga ay ahaan jirtay wasiir dawlo waa gabar wanaagsan oo de mutacalimad ah aqoon badan leh aadaab badan leh maxaan ku rahdaa hawsha loo xilsaarana kasoo bixi karta xagaa nin la yia ninka la yidhaahdo oo dee nin muhiim ah oo mar walbaba de dawladihii yimaada kasoo qayb gala khibrad dheerna u leh hawsha loo xilsaaray xidig isna waa saas oo kale nin karti badan oo hawshii loo xilsaaro aada uga soo baxa maxamed xasan aadan nin la yidhaahdo oo isna hawlaha xisaabaadka iyo maaliyadda ku takhasusay oo hawsha loo loo loo idmado si wanaagsan oo dee daacadnimaa uga soo bixi kara iyo daa-uud cabdiraxmaan oo nin dhalinyaro ah oo sanafkiisa aqoon-yahana hawsha hadda loo magacaabeyna kasoo bixi kara inta kale marka aanan magacooda sheegin inaan inaan aqaano maaha wa waxaa laga yaabaa inay yihiin dad fiican oo wanaagsan oo de hawshaas kasoo bixi kara mushkiladda meesha taallo waxay tahay marka tirada farabadnida tirada golaha wasiirada oo loo baahnaa in intaanan la magacaabin in la fiiriyo in loo hayo budget ama dhaqaalo loo hayo intaan laga horumarin mala ansixin karaa oo ma gudbi karaa baarlamaanka maxaa yeelay intaas lixdankaas iyo toddobadaas waxaan hubaa inay ku bixi karto lacag half million dollar ah bishii ee ku bixi karto waa lacag aad iyo aad u fara badan aan ogahay dee dalka hadda inuusan yaal u ahayn waxaan ognahay in ciidamada aysan mushaharkoodu aysan qaadan bil walba aysan qaadan oo bilo walb maaragtay bilo badan ku leeyihiin dawladda oo aysan qaadan shaqaalaha dawladda waa saas oo kale hadda ayaa dhow waxaan waxaan ognahay in ciidamo la ruqseeyey soo halgamay oo shabaab lasoo dagaalay oo wadaniyiin ah oo ay ahayd in la dalacsiiyo mushaharada loo kordhiyo oo guryo loo dhiso qaarkoodna ay dhinteen agoontooda la daryeelo in la shaqooyinka laga fariisiiyey oo hooyooyinkood iyo islaamihii iyo carruurtii ay banaanbax ku sameynayeen madaxtooyadii horteeda oo lagu kala eriye meesha oo rasaas lagu furay marka dhibaatadaas dhibaatooyinkaas dhaqaale oo jira anugu ma garanayo lixdan iyo toddobadaas meesha wax looga keeni karo laakiin waa hawl u taala baarlamaanka baarlamaanka ma ansixin karaan marka wasiiradaas baarlamaanka su-aashaas markaan si dadban aan kaaga jawaabo baarlamaanka runtii iyo madaxweynaha labadii sano iyo barkii hadda dawladda mudane xasan sheekh ay jiray oo la doortay iyo baarlamaanka runtii heshiis heshiis ma ahayn xiriirkooda ma fiicnayn dhibaatooyin badan baa soo kala dhex galay cadaawad badan yaa dhex taalla ka bilaabatay markii laga qaadayey dawladdii saaid meesha laga qaadayey inkastoo dee baarlamaanku ay gacan siiyeen xasan sheekh markiisii hore oo ay u ansixiyeen dawlad toban wasiiro ah state tobankii wasiiro oo yaarayna la burburiyey oo dee laisugu koobay toban wasaaradood iyadoo dee qabiilo badan iyo beelo badan ay ka maqan yihiin meeshii ay ansixiyeen baarlamaanka marka taas waxaan odhan karaa baarlamaanku diyaar bay u ahayd inay la shaqeeyaan dawladda mudane xasan sheekh laakiin kadib baa waxaa dhacay iskhilaafaad fara badan iyo baarlamaanka inuu ku kala jabay inuu maaragtay la eriyo ra-isul wasaare saa'id madaxweynuhuna ku tilmaamay dawladdaas inay fashil fashilantay iyo tii ka dambeysay oo iyadana ahayd adwani oo iyadana saas madaxweynaha ugu tilmaamay inay fashilantay baarlamaankiina ay ku kala jabeen tan ugu daran waxa weeye oo dhacday in boqol iyo labaatan iyo xoogaa boqol labaatan iyo laba ma- meelahaas baarlamaano ahaa intay isu tageen ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu fashilmay lixdii qodob buu qabsaday madaxweynaha inuu ku fashilmay uuna uuna iscasilo arrintaas runtii waxay sii fogeysay xiriirka madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo aada usii fogeysay iyadoo intaas taxano ahaa yani ku dawdin madaxweynuhu madaxweynahana uu garaystay arrintaas ay soo jeedeen boqol iyo labaatanka ahaa oo ahayd inuu maarata madaxweynuhu fashilmay baarlamaanka intuu hor istaagay ka sheegay ka cadeeyey inuu dusha saartay eedeynta baarlamaano baarlamaanka ay kusoo rogeen ay kusoo rogeen madaxweynaha oo du- dusha saartay inta badan marka madaxweyneyaashii baraministeri dadka mas-uuliyiinta ah adduunka laga yaqaano markii e baarlamaanku ay kusoo oogaan tala intaas la eg in madaxweynuhu fashilmay laba arrimood yaa madaxweyneyaasha iyo dadka mas-uuliyiinta u banaan in madaxweynaha markaas iscasilo oo dee markaasi ay ka dalbanayeen baarlamaanka boqol iyo labaatanka ah iyo madaxweynaha inuu cudurdaar ka sameeyo ama apology ka sameeyo oo waxyaabihii lagu eedeeyey uu keeno corrective action wax la yidhaahdo uu ku saxaayo oo cad iyo tallaabooyinka uu qaadayo si uu u raaligeliyo ama xiriirka usoo celiyo baarlamaanka iyo madaxweynaha taas ma dhicin marka meeshaas waxaa ka abuurmeen shaki aada u fara badan iyo kalsooni kalsooni kalsooni xumo taasna waxay saamaysay xukuumadda hadda la dhisay oo cumar cabdirashiid markii laba jeer uu dib ula noqday markii uu ka baqay in maaragtay la diido oo dib loogu celiyo marka meesha waxaa yaala xaqiiqdii shaki fara badan kalsooni mux- kalsooni xumo madaxweynaha iyo baarlamaanka dhex alla madax- baarlamaankana waxay aaminsan yihiin marka marka ay weydiisanayaan in xukuumadda xukuumadda loo qaybsado fifty fifty waxay qabaan shaki ah haddii xasan sheekh madaxweynaha la siiyo awood fara badan in laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan uusan hal qof ka soo noqonayn iska daa boqol iyo labaatankii awal madaxweynaha ku eedeysay inuu fashilmay oo weydiisatay inuu iscasilo waxay aaminsan yihiin labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta inaysan soo noqonin haddii madaxweynaha awood la siiyo marka taasaa waxay keentay marka runtii hadda arrinta taalla oo shakiga ah oo laga yaabi karo in baarlamaanku ay hadda kusoo celiyaan nasib daro macnaha xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo iyo iyo madaxweynaha iyaga iyo madaxweynaha waayo baarlamaanka maxaa talaa aad siin lahayd oo ku aadan wasiiradan cusub beri la horgeynayo cadabadow baarlamaanka waxaan siin lahaa talo horena waa u siiyey talo iyo maxaan ku dhaha digniin horena waa u siiyey markii dee aan ahaa murashaxa aan ordayo oon baarlamaanka hor tegay waxaan u sheegay baarlamaanka laba inay kala doortaan inay kala doortaan badbaado qaran iyo babuus qaran ee inaysan kala dooranayn laba musharax ama laba laba murashax aysan kala dooranaynin ay kala dooranayaan badbaado qaran iyo burburis qaran burburis qaran badbaado qaran waa iska caddahay badba- burburis qaran waxaan ula jeedaa dee dawladda maxaan ku idhaahdaa abuurta ama aanan ka shaqaynin ee dib u heshisiinta oo qabiiladu ay dagaalaan burburis qaranku burburinta qaranku waxa weeye markii siyaasadu aysan deganayn oo maalin walba isbedel uu jiro burburinta qaranku waxa weeye markii dawlada shisheeye ay kusoo fargeliyaan oo ay ku dhisaan maamul goboleedyada ay ku dhisaan burburintana waxa weye markaadan ciidamada dhisin ama aadan dar yeelin waxay u baahan yihiin noloshooda caafimaadkooda iyo mushaaradooda iyo iyo iyo agabkooda aadan u dhamaystirin waa burburin qaran weeye markii maciishadu dhegka marto oo ummadda soomaaliyeed ay gaajo u baktiyaan oo ay waxgadan waayaan oo ilmahana aysan iskuulla aadin caafimaadna aysan haysan waa qayb ka mid ah burburinta qaranka waxa weeye in baarlamaanka iyo madaxweynihii ay kala qaybsan yihiin waa qayb ka mid ah burburinta qaranka iyada naftigeeda marka badbaadadu waa the opposite waa dhinaca kale weeye anigu aan sheegay burburinta qaranka ah ee weeye badbaadada marka marka baarlamaanka waxaan leeyahay labadaas kala doorta weli weli dadaarankaiyaan wadaa labadaas kala doorta laakiin waxaan kula talinayaa hadda anigu awal waxaan kula talinaya badbaadiya dalka laakiin hadda waxaan leeyahay badbaadiya xidalkiina badbaadiya maxaa yeelay haddaad ka baqaysaan inaynan soo noqon doonin laba labada kun iyo lix iyo tobanka ay u badan tahay inaynan soo noqonayn anigu si aan aaminsanahay oo aan jeclaanahay inay soo noqdaan bacdama ay khibrado ay heleen oo dee aan la khayaami karin oo aan la oran karin dee badaa la maceyn karaa aan aan intuu qof u yimaado usan usan ka geli karin ra'yi noocaasa oo ay khibrad heleen an waxaan qabaa inay iyaga joogaan inta dad cusub oo hadee la khaldi kara ay imaan lahaayeen laakiin hadda iyagu waxaa loo baahan yahay inay ilaashadaan maxaanku yidhaahdaa bacdamaa shaki khilaaf ay qabaan in ay ilaashadaan oo ay badbaadiyaan boosaskooda iyo xildhibaannimadooda iyo institutionka naftigiisa inay ilaaliyaan maxaa yeelay institutionkii baarlamaanka hadda waxaan arkaynaa in maamul goboleedyadii looga yeeray xamar shaqooyinkii institutionkii baarlamaanka uu lahaa qaar la rabo in la siiyo maamul goboleed maamul goboleedkuna runtii baarlamaanka mas-uul ka ah odayaasha dadka macnaha odayaasha waxaa soo dartay baarlamaanka legitimateska ah oo rasmiga ah yaa soo doortay baarlamaanka marka hay-adda keliya oo xalaasha ah waa baarlamaanka baarlamaanka waxay xalaalaysay marka oo legitimate ka dhigtay madaxweynihii madaxweynihina wuxuu sharciyeeyey prime ministerkii marka hooyada meesha waa baarlamaanka baarlamaankana waxaa keenay oday dhaqameedyada marka maamul goboleed haddii ay ka qaataan hawsheedii iyo shaqadeeda ka qaataan dee waxaan oran karaa institutionkii shaqadiisii meeshaas ayuu ku lumay marka waa inay badbaadiyaan institutionka baarlamaanka iyo inay badbaadiyaan xilalkooda bacdama ay yihiin dad khibrad leh oo muddo soo shaqeeyey oo aanan la khaldi karin arrintan maamul goboleeda aad ka dhawaajisay waxaa jirta in shalay muqdisho lagu soo gabagabeeyey shalay ka qayb galeen maamulada puntland jubbaland iyo koonfur galbeed iyadoona aan lagu casuumin xibin iyo xeeb iyo galmudug oo lashay inaysan ahayn maamul dhammaystiran adi maxay kula tahay aniga waxay ila muuqataa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane xasan sheekh hawshii ugu horreeyey uu ka booday waxay ahayd waxa la yidhaahdo dib u heshiisiin dib u heshiisiinta yay ahayd inuu horumariyo isagoo adeegsanaya baarlamaanka bacdama ay yihiin sharci samayntii ay yihiin iyo oday dhaqameedyadii inuu iyada horta uu adeegsado yay ahayd marka haddii fursaddan ay timid maanta oo ay u yimaadeen maamul goboleedyadii waxay ahayd inuusan wax oo dhan kala reebin marka inuu iyagoo dhan isugu yeero uu yidhaahdo waa tashanaynaa ilan ilan ilan maamul goboleedyada waxaa laga yaabaa midkiiba inuu hal magaalo haysto inta kale ay shabaabku haystaan yaa laga yaabaa markaa dee waxa isan ma aha waxaa laga yaabaa baarlamaan inaysan lahayn marka waa magacun oo dee la siiyey marka in looga faa'iidaysto in inta kale oo diyaarka ah ama rabta waxaan waaan waxaan xasuustaa markii roadmapka la sameynayay u n ku iyo dawladdii markaasi sheekh shariif way aqoonsadeen maxaan ku rahdaa galmudug waa aqoonsadeen oo waxay aqoonsadeen ahlusunna wajamiica ujeedada laga lahaana waxay ahayd in la ballaariyo oo salballaar loo sameeyo cid walba oo soomaaliya oo wax ku tari karta hawshaan socota inay fusho marka xasan sheekhna waxaa laga rabay oo aysan dee ma ahayn in dee wadamo shisheeye ay u tilmaamaan waxa uu samayn lahaa waxay ahayd isaga inay ka timaado inuu inuu raadiyo cid walba ama maamul kasta oo dee diyaar ah inay ka qayb galaan hawshaan hawshaanna uu rogo dib u heshiisiin laakiin qodobo waxaan ka dhex arkaa meelo leh jigsigay ka qayb galayaan oo dee ay ku yeelanayaan maaragtay shaqooyin nuclear jigsiga waxaa iska leh dawladda dhexe iyo baarlamaanka iska leh oo ka mas-uula guud ahaan gobolada soomaaliya waxaan kale oon rabaa tale inaan siiyo shacabka soomaaliyeed oo meel kasta ay joo oo meel kasta jooga oo idin dhegaysta sida aan baarlamaanka aan talada u siiyey shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha qalbi jabina maxaan ku yidhaahdaa hana ka niyad jabina dawladdeena ha ka niyad jabina haddii aad dawladdan aad maaragtay aad aad salugsan tihiin way imaan doontaa dawlad wanaagsan oo hadduu ilaahay yidhaahdo idinka warqabta oo dadka masaakiinta ah danaysa oo maciishadan cirka maraysa iyo abaarahan jira xakamayn karta dhaqaalaha dib usoo celin karta ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladda xuquuqdooda siin karta marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed inaysan qalbi jabin oo aysan niyad jabin haddii ay niyad jabaan hadday dawlad ma jiri karto waxaa la rabaa dadku inay soo jeedaan oo dawladda la socdaan oo ay daraysan yihiin dawladoodu inay fiican tahay inay xun tahay hadday dawladdu xun tahayna sidii wadamo badan ay tallaabo uga qaadeen oo kale inay tallaabo uga qaadaan hadday dawladdu wanaagsan tahayna ay taageero siiyayaan laakiin mar walbaba shacabka waxaa loo baahan yahay inay baraarugsan yihiin oo ay soo jeedaan oo ay la socdaan xaaladda inkastoo hadda baahi badan ay jirto inkastoo dhibaatooyin badan oo abaaraha ay jiraan laakiin dawladdu waa shacabka way marka haddii ay shacabku ay ay ay ay dee dan ka gelin dawladooda dawladdu waxay noqon kartaa dee seerasay ushaqaysan kartaa marka waxaa loo baahan yahay shacabku inay ku baraarugsan yihiin ay dhegaystaan dawladda waxa ay samaynayso wanaag hadday tahayna ku ammaanaan hadday khalad tahayna ay kaaga qabtaan khalad aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhegaystaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo qadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan waddanka maraykanka